bismillah aad baa u mahadsantahay cabdi xakiin adiga iyo bahda kale ee v o a aad baan ugu faraxsaneen maanta idin kusoo booqdo xarin xarunta v o a washington runtii safarka mayni wuxuu ahaa safar shaqo waxaan kasoo qayb galay shir sanadla ah oo sanadkiisii labaad ka qabsoomayey xarunta bangiga adduunka oo la yidhaahdo toddobaadka sharciga cadaaladda iyo horumarka shirkaas baan runtii kasoo qayb galay shirku waxa weeye waa shir sanadla ah wuxuu bilaabmay sanadkii hore labadii kun iyo sideed iyo tobankii inta badan waxaa kasoo qayb galaa maxkamadaha sare ee adduunka wasaaradaha cadaaladda xafiisyada xeeraalinta iyo hay-adaha kale ee ka shaqeeya arrimaha sharciga iyo cadaaladda ayaa runtii kasoo qayb gala marka kulankaas baan wagata soomaaliyaad mataleysa guddoomiya maxkamadda sare soomaaliya tahay muxuu muhiim u yahay muhiimadda ugu jirtay soomaaliya iyo weliba waxaad la timaadeen maxay ahayd runtii shirku waa shir aad iyo aada u muhiima oo marka koowaad waxa weye waa shir xog laysku dhaafsado oo ay isku wareystaan hay-adaha kala duwan ee cadaaladda ee ka shaqeeya adduunka waxaa la yskaga wareystaa sida loo horumarinayo garsoorada adduunka waxaa la yskaga wareystaa kaalinta ay ku leeyihiin garsoorka horumarka dhaqaalaha dibhabeynta maaliyadda iyo yaraynta fakriga marka runtii hadda waxaa la fahmayaa oo welbanka iyo hay-adaha kale ba ay si fiican usoo fahmayaan inaan maaragtay horumarka dhaqaale iyo dibhabeynta la rabo in maaliyadda lagu sameeyo iyo yaraynta fakriga iyo waxyaabahaasoo dhan inaanay sida la rabo u suurtogeli karin ilaa lo helo garsoor hufan oo madax banaan oo awood badan markaa runtii taasbaa taas baa keenta soomaaliyana runtii waxay kamid tahay dalalkaas iyaduna waxay kusii sugan tahay xaalad kale oo kasii nugul marka loo eego dalalkaasi kale haddana waxaad ka warhaysaan in lagu jiro arrintii dayn cafiska iyo dibhabeyn weyn oo dhinaca maaliyadda la xidhiidha iyo markaa garsoorkuna runtii waa inuu la jaan qaado isbedeladaas iyo horumarkaasi socda markaa soomaaliya waxyaabo badan bay runtii ka faa'iida kasoo qaybgalka kulanka waxaa dhacday xilliyada qaar macaaridku inay cawdaan oo xilliyo kala duwan ay culaysyagii la saaray hadday noqoto kulamaday qabsanayeen isu soo baxyadoodii hadday noqoto qaarkoodba dee guryahoodii dee in ay kabada weerar lagu weeraro garsoorku marka arrimahaasoo kor leego maana culays cadaaladooda jira ahayn oo dee miisaankeeda leh garsoorka horta runtii waxa weye waa hay-ad loo soo dacwado hay-ad maha iyadoo faragelisa arrimaha ka socda dalka gudihiisa laakiin waxay ka garsoortaa hadba wixii dacwada u timaada marka haddii loo soo dacwoodo oo ama mucaarad ha noqoto ama dowlad ha noqoto ama qof caadiya ha noqoto haddii uu usoo dacwoodo qofka waxaa xaq u leeyahay maxkamadii markaa inay dhegeysato oo uu cadaalad helo laakiin haddii ama arrimahaa sheegayso ay dhacaan lakiin cidi aanay usoo caban garsoorkii aanay usoo dacwo garsoorkii xaq uma laha awood sharcina uma laha isagu inuu ku farageliyo laakiin marka ay soo dacwoodaan dabcan waxa weeye waa inay cadaaladii helaan tusaale ahaan haddaan si kale kugu dhigo imaka su-aashaasoo kale yaalla in dhowaan kismaayo xaalad baa ka taagnayd xaaladda ka taagnayd mas-uuliyiin kala duwan baa rabaya inay usafraan qaarkood waa garoonkaa lagu hor istaagay inay usafraan ama ay tagaan xisbi ka mida xisbiyada oo madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif uu hogaamiyey dacwad buu idiin soo gudbiyey taasoo kale maxaad ka yeesheen waa run weeye waa kuusoo waday dabcan waa markii ugu horreysay xisbi ka mid ah xisbiyadu uu dacwadu soo gudbiyey maxkamadda sare dacwadduna marka cidi soo gudbiso waxay martaa hab bay martaa markuu qof soo dacwoodo dacwada uu qabo waa in loo gudbiyo dhinacii kale ee laga cabanayay dhinaca kale waa inuu kasoo jawaabo kadibna maxkamaddu waa inay muddayso dacwaddaasi dhegeysigeeda dacwaddaasi dabcan waxaa soo gudbiyey xisbiga himilo qaran waxasoo ka cabanayo dacwad maamul oo uu kaga cabanayo hay-adda duulimaadka rayidka ah dabcan dacwaddii maxkamadduna waxay u gudbisay ciddii laga cabanayey waa ka soo jawaabtay dacwaddii waxaa hadda hadsan dhegeysigeedi waxaana filayaa maalmaha soo socda in dacwaddaasi insha allahu tacala ay maxkamaddu dhegeysan doonto waan gartay waa tilmaantay de in haatan kana de procedureki ama nidaamkii sharciga aada mariseen horena waad xustay de maxkamaddu ay tahay ama hay-adda garsoorka hay-ad loo soo dacwoodo laakiin guddida garsoorka markaba intaynaanu iman tusaale ahaan oo kale adigoo kale xiliyada qaar waxaa jirta dood odhanaysa waa guddoomiye maxkamadda sare madaxweynihii baa soo magacaabaya dadka qaar su-aal gelinayaba dhexdhexaadnimadii iyo weliba siday garsoor iyo cadaalad u heli lahaayeen doodaasi maxaad kaga jawaabaysa horta intan inta adduunyada haddii adeegto garsoorada adduunyada jira maraykankan aynu joognana ku daro guddoomiyaha maxkamadda sare iyo garsoorayaasha labadaba waxaa soo magacaaba madaxweynaha iyo adduunyada kale oo dhan laakiin waxaa laga yaabaa in lagu kala duwan yahay broseska la marinayo magacaabista madaxweynaha kadib hanaanka ay marayso ayuunbaa laga yaabaa in in lagu kala duwan yahay laakiin adduunyada intan intan ogahay intan ka akriyay dalalka dunida meelaan madaxweynuhu soo magacaabin gudoomiyaha maxkamadda sare iyo garsoorayaasha maxkamadda sare waxaa filaya in aad u yarta